madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karin faragelinta milatariga turkigu ka wada dalka libiya waxaanu ku eedeeyey in ankara ay dheelayso ciyaar khatarteeda leh macron waxa uu sheegay inuu u caddeeyey madaxweyne ordowan inuu turkigu ka hor yimid dhammaan heshiisyadii lagu gaadhay berliin iyo cunaqabataynadii hubka ee qaramada midoobay meel khalad ahna uu kubadda u laadayo halkee ayay haddaba xiisadda dalka libiya maraysaa cabdixaafid cawul ismaaciil ayaa warbixintan inooga diyaariyey
marka la faalaynayo dagaalka ka socda libiya taageerada uu turkiga muruq iyo maalba isla dhinac taagay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada tripoli su-aalo badan ayay dadku isweydiinayaan waa maxay ujeedada dhabta ah ee cankara ay isu barbar taagtay dowladda libiya ahmiyadda koowaad ma shidaalba ma dan istaraatiijiyad ayaa ku jirta meesha mise turkigu waxa uu doonayaa inuu soo celiyo awoodii cusmaaniyiinta haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee turkigu uu ka leeyahay libiya dr sacad sheekh cismaan nuur oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo carabtaba oo degan gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa jawaabta eegaya ujeedada runtii aan laga baxsan karan xaqiiqada ku taagay waxa weye turkiga meesha waxay u galaysaa laba arrimood hore waa mid dhaqaale leannu iyaga dhaqaaliheedii liitaa oo isaga dhiirihii ayaa hoos u socda oo gaadhay iminka doolarku in lagu sarrifo in toddoba liire ka badan mucaarado gudaha dalkiisa joogtaa way jirtaa ragay saaxiibahaayeen ku jiraan oo ra-iisul wasaarihiisu ku jira oglow oole sidan dalku ku socon maayo dhibaatooyin noocaas ah iyo dagaalkii suuriya uu la galay ee ila iminka uun maahay waa dowladdii labaad ee carbeed uu dagaal la gelaya ee dowladdii suuriya kula dagaalamayeyna wuu ku fashilay runtii wuxuquna uu ka helay waxa weeye kuwa iminka uu soo qaatay liibiya waa kuwii ka dagaalamayay dowladda suuriya kasoo horjeeday isaguna uu gacan siinayay ilaa toddoba kun sideed kun iminka gelaya turkigu khamaar ayuu cayaaray markii uu gudaha u gelayay libiya baarlamanku dirqi ayay ku ogolaadeen wax iyaguna markii hore kasoo horjeestay xisbiyada mucaaradka ah dadka ka faalooda siyaasadda arrimaha turkiga qaarkood ayaa aaminsan in uu turkigu ku guulaystay khamaarkaasi hase ahaatee sidaasi ma tahay waa kan mar kale doctor sacad weli fari kama caweyn dagaalkani waa bilow waxa weeye meel buu dagaal ku soo qaaday ay joogaan oo la yidhaahdo adig milataro alwati la yidhaahdo mala afartan sannadood horteeda maraykanku meeshaa dhisay oo waxa weye waa saldhig military laba filaan ayuu dagaal culus ugu qaaday dabadeedna qoladii la dagaalamaysay generaal xaftar watay iyagaa iskaga soo baxay oo arkay meeshii inaanay dagaalka maanta ku gacan saraynin laakiin halkaasuu joogaa siduu u soo dhaafaana waa adag tahay intaa dabadeedna dunida warkii waa isbedelo waxa dowlada masalan masar maalin dhaweed warcad bay sheegto waxay yidhaahdeen haddii aad soo dhaafto magaalada la yidhaahdo sir iyo aljufra la yidhaahdo waa eriyada ay uga soo baxeen iyagoo waanu ka soo baxnaylen kabadhigba in laga qabsaday annaguna dagaalka waa soo gelaynaa halkaasaanu kaga hor imanaynaa taasi istaraatiiji ahaan arrintii oo dhan way bedeshay ilaa maalinkaa maanta isagiina shibtiisa golo wuu aamusay wax cusub oo la sheegayna maynu maqalo xoog iminka meesha jooga xagga milatariga dad badan baa markii hore ay soo haystay milatariga turkigu inuu xoog weyn yahay oo magaranaysaa aan la loodin karin oo qoladan masaaridii markay yidhahdeen anagu meesha waa soo gelaynaa dad baa isweydiiyey oo toloma ku guulaysanayaan waxaa jirta nashrad ka soo baxda halkan magaaladan washington oo milatariyada dunida sheegta midba wuxuu yahay iyo wuxuu haysto waxay yidhahdeen milatariga milatariga masaarida maanta milatariyada jooga bariga dhexe waa ka labaad kama saarka israa'iilo soo maad garan marka waxay leeyihiin waa milatari dagaal geli karaya waxay tirinayaan waxay haystaan xagga xoogga badda xoogga cirka dayuuradaha haddii beedan ka ilaalalay dad badan oo dee raggii la socday generaal xaftar ee la dagaalamayay qoladan iminka uu erdoqaan gacanta siiyeyna dimay dhiman weli way joogaan dowlado uu faransiisku horkacayo ayaa aada uga xumaaday guulaha uu turkigu ka gaadhay libiya waxa aanu marar badan madaxweynaha dalka faransiiska macron ku celceliyay inaanay aqbali doonin waxa uu erdoqan ka wado libiya masar ayaa iyaduna iminka dhaqdhaqaaqyo military wadda ruushka laftiisa ayaa ka dalbaday inuu maraykanku culays saaro turkiga si uu u dhimo howlaha military ee uu ka wada libiya dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa meel taagan wadamo badan oo ku taxan waqooyiga africa iyaga laftooda waxa ay u muuqdaan inaanay raalli ka ahayn sida ay wax u socdaan waa kan danjire maxamed caalin oo degan magaalada helsigni ee dalka finland kana faalooda arrimaha caalamka su-aashaas ayuu eegaya dagaalka dalka libiya ka socda oo la mid a dagaalka yeman iyo dagaalka syriya oo intuba ay dowladasheega gacanta ku hayaan haddana markaan hoos u degdego dagaalka libiya ee hadda xukuumadda turkiga ay leedahay guulaan ka gaarnay oo dowladdii beesha caalamku aqoonsaneed waanu taageernay reer wasaare alsaraaji waan taageernay iyo xukuumaddiisii waan jebinay ninkii mataqaanaa ahaa hogaamiye kooxeedka ahaa ee la dhihi jiray xaftar gobollo badan baan ka saarnay marka sheekadu saab ma aha sheekadu waxa weeye xuduudada wadamada la leh ayaa kasoo horjeeda turkiga waxaa kasoo horjeeda masar waxaa kasoo horjeeda faransiiska oo mataqaana dalalka dhan ee waqooyiga afri gacanta ku haya ee libiya xuduudka la leh sida tunis niger chad algeria waxaa kaloo marinada mataqaana dadka tahriibya soo galay ee suudaan marka haddaan masar iyo faransiiska iyo rushia iyo maraykanku aanay turkiga isku si wax u wada arkin turki keligii way ku adkaanaysaa inuu libiya nabad ka dhaliyo inuu meesha ka saaro jenaraal xaftar dalalka taageersan jenaraal xaftar ayaa dadka qaar aaminsan yihiin in arrinkoodu yahay la jiifiyaano bannaan iyada oo tusaale ahaan faransiisku qayb weyn ka qaatay burburkii dowladdii ilaahay u naxariistee korneyl khadaafi iminkana ka soo horjeeda dowlad qaramada midoobay aqoonsan tahay dhinaca kale waxaa loo arkaa inuu turkiga laftiisu waddo qaldan jeexayo markaas labada dhinac midna aanu u danaynaynin shacabka libiya aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid oo nala socodsiinaya warbixintii ka hadlaysay faragelinta waddamada shisheeye ee arrimaha liibiya